waxyeelo ay gaareen waa jiraan ilaa sideed qof waa jiraan nin reer miyi ahoo maxaan ku idhahdaa ay ciidamadu meel duua ku dileen waa jirtaa wiil kaleo arday ah waa jiraayo maxaan ku idhahdaa asna ku dhintay oo ciidamadu ay duqaynbu ku dhintay ay yidhaahdeen waa jirtaa sida anigu taa ma kortaagin laakiin waa sida ay dadku ugu yidhaahdeen waxaa kaloo jira maxaan ku idhahdaa nin kaleo oday ahoo waayeel ah oo asaguna isagoo mayda meel loogu yimid waa jiraa oo la yidhi maxaan ku idhahdaa duqayntii sirarkeedii baa gaaray waa jirtaayo haddana wuu u dhintay sidaas waa la leeyahay wararka hadda anigu laakiin ma aanan kor istaagin laakiin waa warka hadda ay na siinhayaan baa nooca u dhigmahaya ma garata marka ilaa sideed qof weeye marka la isu geeyo adigu wararka soo gaadhayaa in ay siyaabo kala duwan u dhinteen siyaabo kala gedisan dadka ay u dhinteen sideed ama toddoba baa lagu celcelinahayaa warka ma garata muddo intee la-eg bay dadkaasi dhinteen dee waa intii jamcihii dagaalku dhacay ka dambeeyey weeye dadkaasu inta ay dhinteen qaxa iyo infariirku intii uu bilaabmay kadib bay dadkaasu u dhinteen dadka bal haddaad sawir dadka ku dhegaysanaya aad kasii sidaan garanayn goobta barakacu intuu la eg yahay maxaad ku sawiri lahayd wallaahi horta barakac aan la sawiri karin oo aada u baaxad weyn baa meesha ka dhacay waktigu wakti aada u kulul oo qoraxdu ay aada u kulushahay jiilaal kululna lagu jiro weeye dadku waxay u kala bax u kala kaxeen meel la yidhaahda xarama dheera oo qiyaaskeedu la egyahay ilaa soddon kilomitir koonfur magaalada ka jirto meel la yidhaahdo dagshariif meel la yidhaahdo diir diire ilaa garbahaar raybow qaxoodii oo ay caruurtii dhabarka iyo gacmaha ku wataan buu soo dhacay oo lixdan kilomitir u jirto ceelcadde qaybna ilaa xalay iyo daraad bay iyo shalay way soo dhacayeen buulaxaawa ma garata waan garta adig goorma kuugu dambeysay inaad deegaankaa tagtid aniga waxa igu dambeysay maalintii jamcaha ahayd oo uu dagaalku ka dhacay maalintii laba beri kadib axaddii baan ka soo kaxay anigu ma garat marka jidka iyo deegaanku suu ahaa bal intii waddooyinka aad soo maraysay haddaad bal sawir yaroo kooban naga siisid wallaahi meeshaasu naxdin aada u fara badan iyo dhibaato badan iyo murug baa taallo dadku waddooyinkay iska daadsan yihiin way way iska yaacayaan jaha iyo maxaan ku idhaahdaa meelay u socdaan dadku ma kalala aada bay u infiriirsan yihiin wax la sawiri kara ma ahan dhibaatada qof kasta canugii markaa uu gacanta ku dhigi karay iyo shaygii markaa uu shay ahaan u qabay unbuu hortiisa ola baxay waad garanaysaa maantana waa maalintii toddobaad waxa weeye dadka noocaasa geedaha iyo duurka iyo way ku kala filaqsan yihiin waxaa intaa oga daran duqayn aan lahayn maxaan ku idhahdaa jaho iyo aabayeel la-aan isaga socoto baa dadkan la isaga garaacahayay markaasaa qofku markuu meel biyala uu yidhaahdo aada tiigsatid hortiisa ama gadaashiisa duqayn baa ka dhacayso marka waxaas wax la fasiri kara ma ahan arrin aada u murugo badan oo dhibaato badan oo maxaan ku idhahdaa wax og iyo wax u arxamaya midna ayan muuqan ilaahay subxaanahu watacaala ma ogiye baa meeshaa taalla xaqiiqadii ma garata marka ilaa hadda duqayntu may socotaa maantay taleefon haddii aan kula xiriiray ma anan maqal wax duqayn ah laakiin ilaa shalay way socotay ma garata marka yaa wada duqaynta ma ciidamada kenya mise cid kale ciidamada kenya wado diyaaradahooda unbaa iska garaacaya way imaanayaan maxaan ku idhahdaa way iska duqaynhayaan meel la yidhaahdo maxaan ku idhahdaa harama dheera agteeda duqayn bay ku dhufteen ilaa laba jeer way ku garaaceen meel la yidhahdo maxaan ku idhahdaa calimaqaar way ku dhufteen meel la yidhahdo maxaan ku idhahdaa libaaxlow agteeda way ku dhufteen duqayn iska baahsan oo mar alla markay xadka ereyada soo galaan ay maaragtay erea alcabdo markay soo galaan diyaaraduhu way iska garaacahayaan wax jahala iyo wax maxaan ku idhahdaa hogaamin oo meel bar ah ay ku waxaynayaan ma aha si baahsan bay isaga garaacayaan duqaynta ma garata dadka soomaalida ku dhegaysanaya ama haddii mas-uuliyiin kala duwan ay ku dhegaysato maxaad jeclaan lahayd inaad u sheegtid wallaahi waxaan u jeclaan lahaa horta dadkaasu dadka islaamkaa ama maxaan ku idhahdaa wax alla wixii wax u geli karo ilaahay subxaanau watacaala ka sokow dadkaasu inay horta u gurmadaan anigu waan dhihi lahaa waxaan kaloo dhihi lahaa ciidamadan kenya oo markii horena la ogyahay dalka qaabka ay kusoo galeen markii dambena u xiigsiibtay inay yihiin ayagu maxaan ku idhahdaa amisom baan ka mid nahay maalintaa ay soo galeen iyo maanta inta ka dhexaysana haddee wax ay dadka iyo dalka ka gooyaan ma ogaya waxay u galaan aan la arag nabadeyn baan ku nimidna carrada ayagu magaceed kula baxay haddana intaasoo dhibaato a geysanahayo waxaan u sheegayaa arrintaasu caalamkana ha ogaado ayaguna arrintaas si deg deg ah ha u joojiyeeno baan anigu dhihi lahaa ma garat